halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee xubniyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin jimco ah bisha juun ee sanadka laba kun iyo saddex iyo labaatankana waa saddex iyo labaatan afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid ah barnaamijkii sooyaalka dhaqanko aad xiliyadan oo kale dhegaysataan waxaana toddobaadkan aan ku soo qaadanaynaa waraysi ku saabsan sida ay soomaalidii hore guurka u wajihi jireen iyo marka uu khilaaf yimaado qaabka lagu xallin jiray horta haddii maaragtay gabadha lagu soo doono guriga oo dadkii dhalay laga soo doono geedka loo fariisto oo hebel u yeer hebel u yeer layidhahdo geedka lagu bixiyo gogosha iyo haddii gabadha oo jabis lagu sameeyo duurka lagala carar way kale ahayd
kaalmihii heesaha ciyaari ayaad maqli doontaan balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida madaxa barnaamijka cuntada adduunka ee w f b ayaa khamiistii ugu baaqday beesha caalamka inay caawimaad u diraan soomaalida dhibaatada iyo gaajada ay hayso xilli cuntayarida ay ku sii baahayso dalka inka badan lix dhibic lix milyan oo qof ama saddex meelood labo meel shacabka ah ayaa la filayaa inay wajahaan xasarad cunto ama heerar gaajo oo ka sii daran sanadkan ayay tiri sendi mccain oo u sheegtay ama u sheegtay golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxaan tagnay soomaaliya bishii tagtay waxaana soo arkay sida dagaalka iyo isbeddelka cimilada ay isaga kaashanayaan burburinta nolosha malaayiin soomaali ah ayay kusii dartay waxay sheegtay inay ka argagaxday oo ay ka qalbi jabtay islamarkaana ay soo aragtay rabshado cabsi iyo gaajo daran oo ah xaqiiqada nolosha ee halkaasi ka jirta soomaaliya oo abaar daran ay ka jirtay tan iyo laba kun iyo labaatankii ayaa laba kun iyo labaiyo labaatankii ka badbaaday macluul sababtoo ah beesha caalamka ayaa aragtay digniinaha una carartay inay ka jawaabto ayay sii raacisay hase yeeshee waxaan hadda halis ugu jirnaa inaan luminno horumarkii la sameeyey tan iyo maalmihii madoobaa ee sanadkii taga ayay tiri maken tirooyinka halista ah waxaa ka mid ah afartan kun oo qof oo hadda ku sugan xaalado macluul oo kale ah iyo hal dhibic siddeed milyan oo caruur ah oo la filayo in sanadkan ay wajahaan nafaqa darro tan iyo bilowgii sanadkii tegay dagaalada ayaa uga sii daray barakac ka dhashay baahi lala xiriirinayo isbeddelka cimilada ayaana markaasi ka mid ah waxyaabaha sababay madaxweynaha maraykanka jo biden iyo ra-iisul wasaaraha indiya narendra modi ayaa khamiistii sheegay in iskaashiga iyo xiriirka labada dowladood ee dimuqraadiga ah uu yahay mid ku suntan qarniga soo socda iyadoo washington ay il gaar ah ku hayso culayska shiinaha kadib markii madaxweyne biden uu maalmo ka hor kelitalisnimo ku eedeeyey hogaamiyaha china anraade hogaamiyaha beijing ji shinping biden oo aqalka cad ku soo dhoweeyey hogaamiyaha awoodda badan ee indiya kaas oo booqashadiisii saddexaad ku yimi maraykanka ayaa la galay heshiisyo waaweyn oo ku aadan arrimaha maalgashiga difaaca hawada diyaaradaha dagaalka caafimaadka iyo cimilada madaxweynaha maraykanka ayaa sheegay inuu weligiis rumaysnaa in xiriirka u dhexeeya indiya iyo maraykanka uu noqon doono midka ugu weyn uguna muhiimsan qarniga koob iyo labaatanaad wuxuu intaa ku daray in caqabadaha iyo fursadaha ay dunida wajahayso ay lagama maarmaan u yihiin in washington iyo new delhi ay wada shaqeeyaan moodi oo ah ra-iisul wasaarihii ugu awooda badnaa indiya muddo tobanaan sano ah ayaa dhinaciisa sheegay in booqashadiisa washington ay tamar iyo jiho cusub ku biirinayso saaxiibtinimada kala dhexaysa maraykanka ugu dambayntiina tobannaan kun oo qof ayaa gabaad ka dhigtay xerooyinka gargaarka ay dowladda maamusho iyadoo roobab mihigaan ah oo dabaylo wato ay ku dhufteen tuulooyinka waqooyi bari ee indiya hal qof ayaana ku dhintay daadadka toddobaadkan sida ay sheegtay hay-adda gargaarka dowladda gobolka asaam ayaa ku jira heegan iyo diyaargarowga roobabka da-aya dhammaadka usbuucan iyada oo dadka laga daadguraynayo meelaha hoose ku dhowaad afar iyo toban kun oo qof ayaa hadda ku nool saddex iyo siddeetan xero gargaar oo ay maamusho dowladda gobolka asaam labaatan ka mid a koob iyo soddonkii degmo ee gobolka ayaana lagu sheegay bayaan ay soo saartay hay-adda maareynta masiibooyinka ee gobolka guud ahaan ku dhowaad shan boqol oo kun oo qof ayay saameynayaan daadadka xilli roobaadka ee gobolkaasi dhegeystayaal warkeennii dunidana waa nageynta wanaagsan mar kale dhegaystayaal halka aad warkaasi ka dhagaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington haddana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo aad xiliyadan oo kale dhagaysan jirteen waxaana soo jeedinaya cabdisalaan axmed salas oo ku sugan xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya
runti waxaana khayaaray idalkiiba meeluba aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkiiba mar aad ka maqashaan warbaahinta v o a barnaamijka waxaan ku falaqayn doonaa sooyaalka dhaqanka soomaalida ku nool gobolka waqooyi bari habka guurkii hore uu ahaan jiray sheeko wadaagii barbaarta iyo xeer dhaqameedkii lagu xallin jiray markii soomaalida ay gabdhaha iska boobaan barnaamijka waxaan ku waraysan doonnaa caaqil cabdiraxmaan bilow xasan oo ka mid ah odayaasha caanka ah ee ku nool koontiga wajeer dhegeystayaal dhegeysi wacan magacayga waa waas cabdiraxmaan bile xasan asoo ahaa jiifkii hore oo dhagaxley horta aniga nin da ku jiraan ahay maxaa yeelay kun sagaal boqol konton iyo shantii baan dhashay aagana ku dhashay hadda aan joogno meesha aan degenna aan ku dhashay waxaan xusaa meesha hadda aan joogno anoo yar oo malaha markaas dulbuuxis leh abaqan hoostiisa ninka ku dhashay baan ahay waa tahay ugaas cabdiraxmaan waxaan doonayaa in dhaqanka soomaalida gobolka waqooyi bari ama dadkan waamada loo yaqaano n dhaqankoodii hore dhinaca guurka dhaqashada bal wax nooga sheeg walaahi guurka horta hadda waktigan dadka ku soo toosay ilaahay u fududeeyey guurku wuu adkaan jiray gabadha waad jeclaan jirtay idin waxaa laga yaabaa inay ku jeceshahayba balse gabadha intaad u timaadid lama hadli kartid waaba ka cabsaniba gabadhi markaad u imaato cabaar inaad usha sheekayso oo gelin intuu foofaa iyo gelin meeqa beriu qabaa iyo ceelkuu ka cabaa iyo waxaad titiraaho ood lasoo haadasho oo maryaha soo dhaqasido saabuncadar baa layidhaha caraf badan baa jiri jirta oo soo gadatidood maryaha mamarsatidoo war waxa kaasii udgi maxaa waaye idan xabad u keento oo horta dabanna aad lacag wareegtid unbay ahaan jirto oo gabadhan had isku soo goodkaba ma ay jirin adoo gabadhii dooni inaad la hadashaa waadkeedba waa tahay gabadha soomaaliyeed ee xilligaasi jirtay qaabkeebay ku aqbali jirtay ninkaasi shukaansidoonka ah horta waxaa telefoonka berigaa jiri wuxuu ahaa communication communicationka wuxuu ahaa jiib baa lasu jiibsan jiray ciyaaraha jiri jiray sida dhaantada ama saararka annaga waamada haddaan joogno saar baa la heri jiray marka gabadha markay ninka inay jeceshahay ay ku tusi way ammaani jirto waxay ku ammaani jirtay saarkaas weysacadii waras jirow warmacad weeshi u xirow walaaye la saariyow wadnaha weelkiisiyow cadeenka markay tiraa wiilkana bilaabo isku dhufanoo wuxuu ogaaday walaayi la saariyow hadday tiraa ninkii ay qaadan lahayd inuu yahay oyba saaratay walaayadii marka saa darteed asagoo faraxsan mindina wuu isku jaraba dhudhunka ayuu meesha ka galban jira oo sakaraad ee gacanta luqunta loogu xiray markaase jiib uu soo jiri jiroo sidii jaawo geel jimaal quraxay inaad soo jitahay moogtahay wax sidaa oo kale uu soo jiray marka jiibtan iyo saarkan iyo ciyaarahan iyo dhaantadan ayaa waxay ahaayeen telefoonkan hadda ama communicationkii yay ahaayeen markay uu ogaado gabadhi inay ka saarkii markay joogto ay tumayso wiilkii asagaa magaciisu unay hayso gabadhi wiilkaasay kala baxday dhalintii ildeed ayadana markuu soo jiibsado oo magaceedu uu sheego ama uu jiibtu ku ammaano jiinqudhaan jimaal madaxey inaad soo jidtahay ma ogtahay buu leeyahay marka jaawogeel jimaal quraxey inaad soo jidtahay ma ogtahay sidii baarqabgeel bidhaan quraxey marka wiilka wuxuu ahaa wiil yani jiibta gabadha ku ammaanay waa tahay gabadha marka iyo wiilka goorta kulmayaan waa goorma gabadha iyo wiilka waxay kulmayeen xilli dambe oo sakda dhexe waxaa laga yaabaa ninkii inuu maqrabkii galo boodka oy kanaacada cunayso dhulkana sidan abaar uma ahayn oo nyawd ay ku haysa waddanka libax daran buu lahaa jiray gabadhina ay caweysinkii labada ay ku daayeen weysacad weysacad warma warma ay leedahay marka weylihiibaa dhaacna fanafoolio koraa loodii u baxday gabadhii iyo dhallinyaradii looda kula daan laheed weylihiiba ku dhex jiraan asagana caririyaana ku jiraa war casarkiiba calgada galay calolugul yaa ku caawiyey cudur iyo culwen xaggale ciddooda caweysan dheera war cidda muxuu abaare haddee gabadh muu jecel yahay marka caweysinkaas kadib markay gabadh intay iska dhaqda dhirikdii iyo wasakdii ay looda ka soo baxdo oon la jiif qaado meel malaha galabta lagu soo ballamay oo dhanka iyada seexan uu ogsoon yahay wiilkii aayirka intuu fadhiisuul ku soo taagsado ayuu meel docay wax saasa gacan ka soo gelin jiray oo ayna u sheegtay ayada marna ay soo du taabto ma garate hadday gacantii saa u taabatana waa garan ninkii galabta inuu yahay ma bilcaanta doqon waa layidhaha doqon ma aha nin kale hadduu soo geliya waa kasi kii adduunya waa kasi aayir intii lagu soo baxo banaanka la fariisto yaa la wada hadli jiray toddaada lagama qarin jirin waxba harar yar intii la qaato xagga oo kale la fariisto baa gabadha iyo wiilka iyo wada hadlayiin ay meesha ku ballamayeen soddada way ogsoon tahay go-aankii baa la gaari jiray haddii in lasla baxa ay tahayna markaas lala bixi haddii in lasoo doono ay tahayna markaas soo dooni jiri waa tahay inta badan dhulka soomaalida way ku dambaysaa dhaqankaas oo gabadha marka lala baxayo dabcan meel gooniya markaa hoy waa laga kaxaysto markii gabadha wiilka guurka ku heshiiyaan maxaa marka gugasha looga tegi jiray oo labadan qof ay go-aansadeen ay isla baxsadaan horta wax oo cad oo tilmaanaya oo gugasha looga tago dadka ma aanay jirin runtii markaan kuu sheego ma ayna jirin maxaa yeelay dadka inta badan dhuumishaal bay ayd waxaan waa un xatooy waa dad asxaadi un bay ahaayeen roormo mar hadday meesha soo gasho waxbaa gogasha lagaga tegaya waxaan ma jirto waan ani hadda ka hor waa i qabsatay waana sameeyey gabar ninkaaxeedaba loo fadhiyo oo haweenkaas nin lagu dara la dooni oo anigana boodkaan u taagneen yaan hellay ayada qoryo jajabsan xaabadii jajabsanaysaan ku qabannay kabalaan way gabadha ilaa annagana kaba waan wadanaa kaban ugu talagalnaan wadanaa xaawada iska dhigo waxaa dhahday inamari ma garat marka way waxaan wax jiri jiri waaye waa tuuganimo bay ahayd roormaa la yidhaaha roormadan wax laisku ogaa wax laisku ceebinaya bay ahayd waa tahay adaal cabdiraxmaan waxaa jirtay heer dhaqameed dabcan gabadha marka la kaxaysto ama ninka ay leeshiiso qoyskaas la siiyo tusaale ahaan guf iyo yaradii waxbaa jiray bal noo kala qaad oo jiilka haatan jiro bal fahamsiiya waa maxay guf waa maxay yarad
horta haddii maaragtay gabadha lagu soo doono guriga oo dadkii dhalay laga soo doono geedka loo fariisto oo hebel u yeer hebel u yeer layidhaha geedka lagu bixiyo gogasha iyo haddii gabadha oo jabis lagu sameeyo duurka lagala cararo way kala ahayd markaad gabadha la tagtid waxaad keenaysadaan boodjabis boodjabis baa layidhaha boodjabis markaad keentid iyo haddan waxaad keeni mid layidhaha uur xaarisho uur xaarishada markaad keentid kadib iyo codka kuu furmay oo dadka heshiiyey gogasha fariisanaysaa gogashaad fariisanay ay ku furantay waxaa dadka marka weydiisan karto waa aqaba marka oodjabis keentid uur xaarisaad keentid laba sagan ay kaa baxdo tu saddexaad aqaba markaas kadib yaa dad weydiisana markaad waa heshiisiga ninkii laakiin in lala rooro gabdhaha lala baxay iyo in guriga lagu soo doono aad waxaa u ficnaa jirta in guriga lagu soo doono mar haddaad la baxdid laguma naxariisanaynin adna waad goosatay cadkaada haddee xila iyo xoola unbaa la dhihi jiray adna xilihii wuu ku raacay ninkan xoolihii wuu kaa goosan jiray qadar wuxuu kaa qaataba waa tahay gabadha marka caadi loo doonto oo dabcan bixintii qoyskeeda ay noqoto maxaa ninka arooska galayo oo gabadha doonayo looga baahan jiray oo alaab ama adeeg ah inta badan horta gabadha aqalyeelka waxaa aqalyeeshaa soddahda harar baa la samayn jiray dufulla aadan malin karin oo maaragtay midibya loo yeelay oo loogu talagalay wiilka markuu arsanayo markuu intuu saxdo uu dhacdiido oo dhabarka uu fiiriyo bahale indhihiis la nuurnuuraan oo adde caws sayil dhihi jiray xilligaa jiri jirtay madiida caws dhihi jiraa waddanka jiri jiray hadda sayidii lama arkaayo madiidadii lama arkaayo farshaxan maamooyin wax yaqaanaa samayn jiray marka maamada yarad bay qaadanaysay dufladay samayn jirtay aabbaha wuxuu soo qoray dhiilkii caraha lagu shugi lahaa afdhankii wax kasta oo guriga u baahan yahay ilaa ay diyaar noqdo aqal laguma dhisaynin aqal wanaagsan oo sharaf leh oo sodaa dhistay oo labaiyo toban xibnood la dhisi jiri waagii hore waa tahay wiilka gabadha la dhashay muxuu lahaa oo hadiyada wiilka gabadha lash waa la yaqaanaa waxaa loo keeni jiray bilaaba la yidhaha abley abley cilmi cali gurihii la dhihi jiray oo wadan fogna loo dooni jira wadanka aan laga heleynin laga yaabo in baardheere loo doono ama kismaayo aana ka sokeynin jubbada hoose loo doono yaa loo keeni jiri wiilka hadduusan abliiga helin ma kalsooniya lagama heleynin
waxaa jiray dhar libis ah oo dabcan xiddi dhaqameedka ka mid ahaa oo ninka arooska ah shuruud ay ahayd inuu qoyska qayb ka mada siiyo dharka muxuu ahaa dharkan wuxuu ahaan jira horta qofta adiga aad guursanaysid marana la yidhaha shaalcad yaa lagu aroos jira mara baftaan waad keeni oo cad oo gabadha ay toddobada hore kaga baxayso labadaa waa qasab inaad keentay baftadii ay gabadha xirinaysay iyo shaalcadkii toddobabaxa markay tahay lagaga dhigayey ay kula wareegeysay inaad keenta qasab ay ahayd odayga waxaa loo keeni jira mara la yidhaha shan ley go' la yidhaha shan ley marbuuc magaran oo odayga uu la heliyo gabigiisba asagoo dhan intuu dhaxantas kaga duuduubo wejiga mooy meelkan aan ka soo jeedo subxii in loo keenaa la rabay soddonka ayaa loo keeni jiray waxaa imaatay maamada saddexdee waxaa jirtay mare la yidhaaho shiini mare shiini la yidhaaho oo nugul oo maarata laakiin shiinida waxay u dalbadan maba garanaya maamuleenka waagaas maxay ka samaysad maradaas waa mare kolley iska caadi oo midibla ale laakiin way nugleedo maamuleenka jirkooda maarata iyo u fiicneed diracyadan hadda waxaa laga tashin oo kale iyo iska eed hadda waktigan joogo waa garta haa waxaad ka warbixisaa isla xeerkii u yaalay arrimaha guurka ayaan ka hadlayaa gabadha markay marwo noqoto oo rar yeelato oo dabcan wadaadkii qabeen oo ku geeriyoodo arintan dumaalka ah qaabkeebay soomaalida u mari jireen
dumaasha horta way adkeed aad baa inuu adkeed sida aad dumaasha ay noqoto ma ay dhaheen xerig adag baa ku xirnaa taasoo loogala jeeday dhaqanka ilmahaas inay intay baxaan reer kale uu dhexgalo nin kale uu dhexgalo oo ilmihii ay gacanta ka baxaan baa aad loo diidi jiray dumaasha sharci ma ahayn laakiin waxay ahayd dhaqan adkaaday oo la adkeeyey taasna waxaa loogu danaynayay agoonta ilaka hadda dumaal gacan way ka baxday waqtiga asagii ahaa marka waxaa la dhihi jiray dumaal doorasho ma weydiida male sheerkan maba dumaalayna isaas ma ayna oran karin laakiin way dooran kartay saddex nin ama afar nin baa joogta oo dumaashiyaalkeed leh hebel maba dumaalaya kii weynaa malaha hebel maba dumaalaya sababto ay tahay anaa garan waxna kama sheegayso ilan waa dumaashigeeda moogta inay ka cebsagta ma doonayso hebel ani maba dumaalaya ebed dan hadduu dad ka soo haro sabab baa jirtaa marka adooga carartay magaran waxaa laga yaabaa ninkii dadka u yaraa oo aanan baaluqinba waan aragnay bilcaan badan doorato iyadoo xuji ka dhigaysa inay tiri ani hebel yaan iska sugi waan ku nasiibsan oo kii ay korsato guursatana beenna ay noqoto haddana arrintaas ma dhici jirtay way dhacday haa way dhacday nin aanba baaluqin kugu doorta aragnay ma garata kuna badan soo aad garata maha oo iyadu ay gacanta haysay ee soo korsatay marka haddana nin u noqday oo ilmo ka daadiyey marka waxaa la dhihi jiray diidda ma lehee doorasho ay leedahay marka taasaa adkeed islaanta haddii ay amar diiddo oo isku dayda nin kale ay guriga soo geliso oo nin kale guursato waa la isku dili jiray maxaa heeroo ka yaalay gabadha markay nin kale caashaqdo ama ay leeshiiso oo qoyska ka baxsan biilaha maxaa kala gaari jiray waa la yaqaana lacalla hadday dhacdo labaiyo toban labaiyo toban sacaad iyo or baa laga qaadi jiray laba iyo toban sacaad iyo or ninka gabadha qaataa bixinaya yaa bixinaya hadduu bixin waayo toori baa taqaanaa hay waasir waa isku dili jiray aan isku dili jiri maaha yani ilbiriqsi ah waxaa kaloo jirto sheeko cajiiba oo dabcan dhulkan waamada gaar u ahayd ogaas cabdiraxmaan oo araba inaad dul istaagto waxay ugu maqaalaaheen gabadha markay la guursanayo ka hor marin jiray carbin ama tijaabin dabeecadeeda ku aadan oo dhalinyaro inta lasoo kaxeeyo gabadha garaaca dhihi jiray arrintaa gobolka ma ka jirtay horta gabadhan hadda adaanka la geeyey ma ayna jirin inta badan gabdhaha aroorti markii maarata waa dhuubka aadanka labada aadan ka dhexe xilligaasay bilcaanta keeni jireen intay durbaad soo garaacaan oo gabadha lasoo ammaano oo aqalka aar baa ku jiraa layidhaha loo sheego dhanka midigtu u fadhiyaa layidhaha oo loo sheego oo ninku uu gambarka dhegto dhalinyaro kuuskuus asagoo ugu talagalay uula gurtayna ayla jiraan uli bay wataan wuuna arkaa waxaa la tumi rabaa islaantiisa iyo aman dambe lagu soo tuuraayo lugta intii loo dhigo oo laba dhaxdooda ku soo dhacda bugta laga suraya horta markaasay dhalinyaro intay dareeraan duurka gelayen kacdoon baa la dhihi nimanka u yeer ay dayday way raadin oo markaasay u imaanoo waa laidin yeeri yaa noo yeeri baa la dhihi oo hadday dhihi wayd hebel hebel hebel baa idin yeerin haddana haddii annaga ninka noo yeeri maba garanayna ka aska noqo hadday soo noqoto ninkii baa qaraacay moog tahay marka arrintaas arrin cadaadis fara badan bay ahayd arrin saa usii wanaagsan ma aynaheen waayahay intaan guda gelin wanaageeda cabdiraxmaan waxaa rabaa inay dad ii sharaxdo gabadhaa la garaacayo waalidintii dhashay dabcan raalli miyay ku yihiin raalliba ka yihiinoo maxaa yeele hooyada baana soo garaacay aabbahan waxba soo garaacay islaantan wuu ka dhalay gabadha asaga wuuna soo xiray wuuna soo garaacay bal ka waran gabadha haddii dagaalanta ka waran ushay diido hadday dagaalanta way sii darsan wax daawo qaadi ma leh inay raalli ka noqoto waxan habartan uga soo sheegtaba way ogsoon tahay soo aad garata ma daawadeeda waxay ku jirtaa waxa ay raalli ka noqoto dabcan dhaawacyada gaarana waxba la iskuma dimaa maya dhaawac hadduu gaaro waxaa isla weydiin mare hay asir ayaa marka gabadha daaweysanaya gabadha waxaa daaweysan waxaa daaweysan mare nin waa xanuunsan jirinba caanihii hilibkii iyo fitamiinkii baa ugu canawan malen waxaa ku dhacay gabadha waxba ay sheeganaynin orod iyo qurac bay kasii qaadaysa artumasha ilahi maqaadirtii waa kuwan hadday dhuuriya qanaysa hadda waqtigaan joogo dhuuriyu bay la xanuunsanayaan mabay xanuunsanaynin maxaa yeeli cad iyo caanay ku soo kortay gabadha dhib kastana way soo martay duur bay soo martay qodax baa soo durto jirkeeda wuxuu ahaa jir kulman oo kumbalitide dadkan sakaraadka ma ahayn waa la tumi jiray waa la xiri jiray wax kastaa dhici jiray mana ay dhaawacmaynin mana ay u dhimanaynin dhegna beliguma ay siinaynin xanuun bama qabanaynin ilaahay maqaadirtii malagahay wax gacmaha ugu dhigay ma ogi haa En dhaqankaas en gabadha carusidaa la garaacayo haatan gobolka ma ka jiraan maya hadda waqti xaadirkan waa ceeb iska daaya ninkii naagtiis hadday isdiriraan oo labada uu ku dhufto yaaba yacni fashir eh oo ceeb eh ninkii baa islaanteed dilay ninkii baa gabadhii qaraacay hadda waxaa waye dhaqanka asaga uu suulay si toosan u suulay waan inu suulana way ficnaa dhaqanka haddaa u feeriyaani guudaan dhegeystayaal halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkan idinkaga imaanaya gobolka waqooyi bari barnaamijka oo aan wax badan kaga barannay habdhaqankii hore ee soomaalida ku nool gobolka waqooyi bari ayaan halkaasi ku soo afmeerayaa waxaa idiin soo tabanayay anigoo ah saaxiibkiina cabdisalaan salas tan iyo barnaamijkan barnaamijka xiga waxaan idinku dhaafayaa ammaana allah
aad uu mahadsan yahay cabdisalaan salas oo nala socodsiinayey barnaamijkii sooyaalka dhaqanka markana dhinacii cayaaraha haddii aan fiirinno dhinaca suuqa kala iibsiga kooxda manchester city ee kubadda cagta ayaa waxa ay arsenaal doonaysaa inay ku garaacdo iibka ciyaaryahan degland rice oo u ciyaara kooxda westerham united kaas oo la sheegay in kooxda uu ka tegi doono arsenaal ayaa laba dalab oo ay ka gudbisay xiddigan laga soo diiday laakiin manchester city ayaa loo malaynayaa inay ku qarash garayn doonaan ilaa iyo boqol milyan oo baund xiddigan ayaa kooxda arsenaal ay ku dalbatay toddobaatan milyan iyo shan iyo siddeetan milyan laakiin labada dalab waa laga soo diiday kooxda manchester city ayaa waxaa ka tegay ciyaaryahanka ama kabtankooda ay ku dhaaran jireen ee ilkay gundowan kaasoo ku biiray kooxda barcelona sidoo kale manchester city waxay dhammaystiraysaa seixa ciyaaryahan covijig oo u ciyaara kooxda chelsea kooxda manchester united ee kubadda cagtana waxaa loo malaynayaa inay isaga tegi doonaan ciyaaryahan mason mount kaas oo laba dalab ay ka gudbiyeen kooxda chelsea ayaa waxa ay doonaysaa xiddigan inay ku iibiyaan ilaa iyo siddeetan milyan laakiin manchester united ayaa gaartay shan iyo konton milyan laba dalab oo ay gudbiyeen xiddigan oo qandaraaskiisa uu ka dhiman yahay hal sano oo keliya taas ayaana waxaa manchester united ay u doonaysaa inaysan ka bixinin wax ka badan shan iyo konton milyan lama oga sida uu xaalka noqon doono kooxda newcastle unitedna waxa ay xooggeeda isugu geynaysaa inay la soo wareegaan xiddiga qadka dhexe ee da-da yar ee kooxda ac milan ay ku dhaartaan ee tonali alexander tonali ayaa lagu iibin doonaa siddeetan milyan iyadoo lacagahaasina kooxda ac milan ay doonayso inay maalgelin ku samayso newcastle ayaana tan iyo intii ay iibsadeen maalqabeennada carbeed ee sacuudiga waxa ay suuqa u galeen ama ay doonayaan inay dib u dhis ku sameeyaan kooxda oo sanadkan ka qaybgalaysa muddo dheer kadib koobka horyaalada yurub ee uefa champions league kadib markii sanadkan ay ku dhammaysteen kaalinta afraad waxaana markaasi kooxda ac milan lacagaha ay ka helaan tonali ay doonayaan in marka ugu horreysa ay kula soo wareegaan ciyaaryahan romelo lukaku xidigo uu ka mid yahay iyo weliba ciyaartooy kale sidoo kale ac milan ayaa ku fara adeegaysa ciyaartooygooda ugu wanaagsan ee rafalio kaasoo looga gacan hatinayo kooxaha b s g iyo bayer munif dhinaca kale kooxda bayer munik ayaa waxay doonaysaa inay ka faa'iidaysato kooxda city oo haddii ay hesho degland rice waxaana ay doonayaan inay kala wareegaan calvin philibis oo kooxdaasi aan boos joogto ah ku haysanin kooxda fulhamna waxa ay doonaysaa wordros oo ah kabtanka kooxda southampton ee xagga hoose u dhaadhacday dhinaca kale ciyaaryahan bernardo silva oo u ciyaara kooxda manchester city ayaa ka fikiraya inuu aado dalka sacuudiga oo lacaga badan laga sheegay boqolaal milyan oo dollar ayaana lagu qaadanayaa haddii markaasi ciyaartooyda ay ku biiraan dalka sacuudiga kooxihiisa oo horey ugu biireen kooxahaasi christiano ronaldo iyo karim benzema dhinaca ciyaaraha kubadda kolaygana resal westbrook ayaa ku biiray kooxda golden state warriors xidigan oo ka tirsanaa kooxda l electris ayaa hadda wuxuu ka mid noqon doonaa xidigaha kooxda golden state warriors oo iyadana doonaysa inay dib-udhis isku sameeyaan kadib markii sanadkan ay ku hareen ciyaaraha play offka oo ay ku baxeen gacanta kooxda l electris golden state oo siddeeddii sano u dambeysay dhowr koob ku guulaysatay ayaana hadda doonaysa in xidigan ay isku xoojiyaan wararkeennii cayaaraha waa naga intaa markana kaalmihii heesaha sidaasaa guurkii ku ba'ay waa codkii axmed naaji sacad ayaana u dambeeyey idaacaddeenii duhurnimo waxaa idinla socodsiinayay anusomakaab ah tan iyo kulanti dambe nabadgelyo